halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somaly com
ciid wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay waa fiidnimo khamiisa afar iyo labaatanka bisha sebtembar sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban idaacaddeenana waxaa si wada jir ah caawa idinkugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddayada fidnimaca waxaa ka mid ah boqolaal xujaaya oo maanta ku dhintay dalka boqortooyada sacuudi arabiya kadib markii ay isjiireen walaal wararka u dambeeya waxay sheegayaan in toddoba boqol iyo toddobiyo toban xaaji ay dhinteen siddeed boqol iyo saddex iyo lixdan xaajina ay dhaawac yihiin waxaan soo xaqiijinay ilaa hadda laba xaaji oo soomaaliyana muxuahay aan soo helnay
waxaan kaloo idin haynaa soomaaliya oo si wanaagsan maanta looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaa kale ood maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aynu uga hadlayno ciidda
waxaan kaloo idin haynaa baadiriga ugu sarreeya madhabta katoliga bob francis oo markii ugu horraysay taariikhda khudbad u jeediyey labada aqal ee kongareeska maraykanka marka horese warka caalamka
laba qarax oo ismiidaaminah ayaa maanta oo khamiisa waxa ay ka dhaceen masaajid ku yaalla caasimadda dalka yemen waxaana ku dhintay ugu yaraan shan iyo labaatan qof uu ka mid ahaa dadkii halkaasi ku tukanayay salaada ciidda masaajidka qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gacanta ku haysa kooxda xuutiga ee shiicada oo qabsatay sanca muddo hadda laga joogo sannad ma jirto ilaa ay hadda cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi mintiriinta ayaa waxa ay sii murjiyeen xaaladda shido ee ka jirta dalkaasi yemen kuwaas oo dagaal uu u dhexeeyo xooga dowladda madaxweyne cabdirabi mansuur hadi iyadoo garabka alqaacidana uu ku sugan yahay gacanka carbeedda koox hadday xogta ashqaas ay dowladda maraykanku keedsanaysay ayaa la sheegay inay la baxsadeen oo ay xadeen sawirada faraha malaayiin ka mid ah shaqaalaha federaaliga sida ay shaacisay dowladda arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ay dhacday weerar xagga internetka oo lagu soo qaaday waaxdaasi war ay dowladdu soo saartay arbacadii ayaa lagu sheegay in xafiiska maamulka ashkhaasta uu shaaciyey in baaris lagu ogaaday in la xaday sawirada faraha dad ka badan shan dhibic lix milyan oo qof taas oo ka badan shan jeer intii markii hore loo malaynayey weerarka ayaa markii hore laguweerarka ayaa markii hore laga warhelay inuu dhacay horaantii sanadkan taas oo markaasi waxyeelaysay ku dhowaad labayabaatan milyan oo ka mid ah shaqaale hore oo federaaliga ah iyo kuwa hadda shaqaynayay intuba sidoo kale waxaa ku jira xogta la xaday araaji shaqo dad soo doontay iyo qoysaskooda waxaa ka mid ah kuwa dadkaasi ashqaaskood xogtooda la xaday baariyaal maraykan ah ayaa wariyaasha u sheegay inay si gaar ahaaneed u rumaysan yihiin in dowladda shiinuhu ay mas-uul ka tahay weerarkaas laakiin mas-uuliyiinta ayaanan eedaas ilaayo hadda ka dhigan mid rasmi ah saraakiisha sacuudiga ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba boqol iyo toddoba iyo toban qof ay dhinteen kadib markii xujaayadu ay isjiireen iyadoo dhaawacuna uu marayo siddeed boqol iyo shan qof shilkani ayaa waxa uu ka dhacay mina halkaas oo xujaayadu ay samaynayeen dhagax tuurka xafiiska gurmadka u qaabilsan dowladda sacuudiga ayaa bogga uu ku leeyahay barta twitterka waxa uu soo dhigay sawirada iyo tirada dadka wax noqday ma markii ugu horreysay ee qaar ka mid a dadka xajka gudanaya ay isjiiraan iyadoo shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafayna dad badanna ay shilo noocaasi u dhinteen tirada xujaayada sanadkan ayaa waxa ay ku dhowdahay laba milyan oo qof shilki noocan oo kale ah ayaa kii ugu daraana waxa uu dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii wakhtigaasi oo kun iyo afar boqol oo xujaaya ay dhinteen
sida aad wararka ku maqlayseen ilaa iyo toddoba boqol kow iyo toban qof oo xuje ah ayaa dhintay in ka badan siddeed boqol oo qof oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay isbuurteen qaar ka mid a xujayada oo ku sugnaa buundowdhow goobta dhagax tuurka axmed aadan axmed safiina oo ka mid a mas-uuliyiinta guddiga xujaajta soomaalida ayaa v o a u sheegay in ilaayo hadda la xaqiijiyay in laba qof oo soomaali ay ku jireen dadka dhintay ismaaciil farjar ayaa waxa uu uga warramay wararkii ugu dambeeyey dhacdadaasi walaal wararka u dambeeya waxay sheegayaan in toddoba boqol iyo toddobiyo toban xaaji ay dhinteen sideed boqol iyo saddex iyo lixdan xaajina ay dhaawac yihiin xujay badan oo kale iyaga laftooda aan isbitaalada la geynin oo iyagu muxuu ahaye dhaawaca kale may soo gaadhin laakiin darbata shams cadceed ay ku dhacday maxaa qiimadaha dabeta jiifa oo iyaga qiimadaha la geeyey ayaa iyaguna jira dib laga keeni doono isbitaalada waan gartay dowladda sacuudiguna aada iyo aada u dadaalaysa arrinkaa waan gartay n tiradaas waa tiro aada u badan wax soomaali ah ilaa hadda ma la og yahay oo ka mid a dadka dhintay ama dhaawacmay walaal soomaalida dhimatay ilaa hadda dee meel walba waan ka raadinaynaa waan baafinaynaa isbitaalada la kala geeyey aada bay u badan yihiin waxaa la kala geeyey shan iyo toban isbitaal ayaa loo kala qaaday oo maka iyo jidda iyo daaifa leh maka gudaheeda waxaa la kala geeyey ilaa iyo isbitaalo dhowra mino gudaheeda waxaa la geeyey ilaa lix isbitaal mustashfa min alwadi uu ka mid yahay mustashfa aljamaraad uu kamid yahay marka ilaa meelahaasaan ka baafinayna ka baadhaynaa dhammaan shaqaalahaygii oo dhan baan heegan gelinay oon u kala dirnay waxaan soo xaqiijinay ilaa hadda laba xaaji oo soomaaliyayna muxuahay aan soo helnay xaaji isagu magaciisa sharmaarka la yidhaahdo oo noo xaqiijiyey xaaskiisii inay gacantiisa ay ku dhimatay hortiisa ay ku dhimatay meydkeediina isbitaalka mashcar mina lagu hayo iyo hal xaaji oo kale oo isaga soomaali kenya gacantii igu xidhneed inuu reer kenya yahay xaajigaas oo reer soomaali kenya isaguna uu ku dhintay waxaa kaloo aan soo xaqiijinay hadda telefoonadii aan garaacayna xujada aanl aan la-nahay hal xaaji oo isagu kasoo xajay magaalada hargeysa oo telefoonkiisa uu naga qabtay nin caraba ninkaasuna noo xaqiijiyay inuu ninkaasu dhaawac ahaa askartuna ay qaaday telefoonkiisana ay igu wareejisay buu yihi boolisku iminkana telefoonkiigala wareega ninkaasuna waa dhaawac laakiin isaga ilaa hadda weli maanaan helin dhaawaciisii waan gartay marka dad kale oo maqan ilaa hadda ma og tihiinoo ka mid a dadkii waxyeeladu soo gaadhay dad badan baa walaal naga maqan xujayadeena dad badan baa naga maqan soomaalida laakiin insha allahu tacaala wax dhibaato oo intaa dhaafsan ma hayno ilaa hadda wax dhibaato intaa dhaafsan ma hayno ilaa hadda maxaa war laga hayaa marka oo faahfaahin oo ka soo baxday shilkii dhacay dowladdu ma ka hadashay faahfaahin ma ka bixisay dowladdu walaal si rasmiya uga hadashay meeshu walaal musiibadu ka dhacday waxaa la yidhahdaa shaaric suuq alcarab baa la yidhahdaa wuxuu ka yimaadaa mustalifa ilaa iyo carafa ayuu ka yimaadaa shaaricaasu waa shaaric ballaadhan inta hore uu soo socdo ilaa mustalifo markuu soo marayo waa shaaric aada iyo aada u ballaadhan oo gaadhaya ilaa iyo lixdan mitir toddobaatan mitir gaadhaya laakiin halkan musiibadu ka dhacday shan iyo soddon mitir oo keliya hata weeyaan uu soo yaraadaa waa jamaraadka marka lagu soo dhawaado qiimadaha dhexdooda halkaas dariiqa la yidhaahdo laba boqol iyo afar halka iskuiskaas ayay musiibadu ka dhacday xujey xaggan ka timiday iyo kuwa xaggan kale ka yimiday ayaa iska hor yimiday halkaasay musiibadu ka dhacday iscidhiidhi xoogle baa ku yimiday taqriiban waxaa marayay nus milyan xaaji shan boqol oo kun oo xaaji baa hal mar keliya hata soo marayay cadceeddu markay soo baxday ahayd ilaa toddobadii sideedii bay ahayd cadceed kululna waa dadkiiba ku dhufatay cidhiidhigaasuna uu dhacay dabeet waxaa dhacday xujayadiina dadkii jilicsanaa lagu tuntay oo sixmadi meesha ka dhacday baa dhacday walaalo waan gartay halkaasay ka timida dowladdu intaa way dadaashay way kasoo saartay war labayo toban kun oo ciidan markiiba keentay degdega sideed kun oo askari way isku xeeraan wadooy waddadii baa la xiday shaaricii suuq alcarab afar kun oo askari oo ah difaac almadani ciidanka loo yaqaano samata bixinta shacabka ah ayaa galay afartaa kun oo askari ayaa markiiba hawshii baashiray oo kasoo kala guray dhaawicii iyo kala saaray oo dadka badbaadiyey walaal ma garatay dhimashadu intaa way ka badan lahayd ilaahay qadardiis si kooban dad igu sheegtid ilaa hadda war ma laga haya ama dowladdu ma faahfaahisay dalalka ugu badan ee dadkan dhintay ay kasoo kala jeedaan
walaal ilaa dowladdu may sheegin lajnad khaasa buu amiir naif bin cabdilcasiis oo ah weliyalcahdiga ahna wasiir daakhiliga ahna guddoomiyaha lajnada xajka ugu sareysa ah lajnad urur guddi buu hadda sameeyey oo u xil saaray imika war deg dega oo buuxa inay kasoo sameeyaan sababtu say u dhacday boqorka si lagu gudbiyo arrinkaas marka lajnadaasa la ogya sababtu rasmiga ah siday ay u dhacday laakiin dee sixmad iyo ciscidhiidhi ayunbaa sababay wax kaloo sababay ma jiraan inta laga warayo
waa hagaaga khiyaataadu nagala xiriirtay waxaad dhegeysanayseen axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka tirsan mas-uuliyiinta guddiga xujayada soomaalida oo u warramaya ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena maanta muslimiinta caalamka ayaa waxaa si weyn ay ugu dabaaldegeen xuska maalinta ciidul adxa soomaaliya ayaa guud ahaan si wanaagsan maanta looga ciiday iyadoo madaxda soomaalida oo ay dadku hambalyeynayeen kalena qayb galeen salaada ciidda wariyaheena v o a zaynab abukara ayaa warbixintan oo muqdisho noogu soo dirta waxay ku eegeysaa sida maanta loo ciiday
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaanno iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa saakay salaada ciidul adxa boqolaal dadweynaha kula tukaday masjidka isbahaysiga magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa salaada kadib hadal uu ka jeediyey masjidka ugu hambalyeeyey shacabka soomaaliyeed munaasabada ciidda isagoo u rajeeyey ciidan ciideeda kale inay ku gaaraan nabadii baraaro waxana uu sheegay in wax badan ay u qabsoomeen dowladiisa waxna ay u dhiman yihiin isku xirnaan iyo wadajirna horumar lagu gaari karo dalka soomaaliya alxamdulilaah maanta waa sii socdaa oo sii tallaabsanaya waataan horey dhowr maroo hore u sheegnay wanaagga iyo quruxda aan jecelnahay ee qalbiga noogu jirta ee noo sawiran ee maskaxda noogu sawiran dhammaanteed walaalayaal hal maalin ma gaari karno hal maalin ma gaarayno laakiin waa safar waa waddo dheeroo la marayo maalinba meelaan ka soo gudubnay shalay iyo meeshaan joogna aan eegno maanta meeshaan joogna aan eegno kadibna ilaahay aan u mahad celinno ilaahayna aan barinno berrina ayadoo qurxoon inaan gaarno waanan gaaraynaa ilaahay dankiisa sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa ka dalbaday shacabka soomaaliyeed in ay iscafiyaan sidoo kalena in la gargaaro dadka aan waxba haysan ee qaxootiga yeman ee ka soo cararay colaadda waddankooda ee haatan ku nool magaalada muqdisho isku day qof walba wixii alla ku siiyey in aad dadka walaalaha ah ee ayagu aanan helin fursaddaasi inay ciidaan farxaan carruurta carruurtu la dheesho maanta waa maalintii farxadda waa maalintii naxariista sidoo kale waxaa nala jooga dalka maanta annaga oo duruufahanaga ay sidaa ay yihiin kuwa aan soomaali ahayn oo haddana duruuftan aan ku jirnahay mid fiican ay la noqotay oo na soo miciin biday oo noo soo magan galayaa dadka yamaniyiinta ah ee walaalaha ah ee dalka yimiday meel kastoo ay dalka ka joogaanba waxaan leeyahay naxariis iyo wanaag iyo soo dhoweyn fara badan ha lagula dhaqmo hana loo muujiyo ammaanka ayaa si aada loo adkeeyey wadooyinka magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan kuwaas oo si raxanraxan ah jidadka u marayay waxaana dadka intooda badan ay u damaashaa tageen xeebta liido tanjaziiro beerta xurriyadda iyo goobo hor leh oo lagu soo kordhiyey muqdisho dadkii aan la kulannay oo isugu jiray shacab iyo bahda fanka qaarkood ayaa v o a la hadlay waxaana ugu horeeya majaajiliistaha caanka ah cabdulle cabdi maxamuud oday cabdulle waxaan u ciidasay sharaf leh oo wanaagsan oo heer sare ah oo aan cabsi iyo kuudkuudud iyo geedgal iyo kagagambo iyo halka ku gambo iyo xabadaan dhacday iyo wiif aan lahayn ciiddaanu ciid xalaaleedaa la yidhaahee halka badara iyo halka hiliba iyo halka xalwaa iyo halka buskuda oo lagu ciiday waxba la ogaay waa mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto shacabka guud ahaan meel walba joogaan shacabka waxba la wadaagi maasaa wax iskuma keenta reexaa igu daraa lahay waxaan la wadaagi lahay laakiin haddaan dhanka kale u jilcino shacabow ciidan ciideeda kale khayrale ha nagu gaadhsiiyo anigoo ah shimaali axmed shimaali oo jooga caasimadda dalkayga muqdisho farxaddayda maanta lama qiyaasi karo waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahoo nagu gaadhsii baraare iyo bashbash munaasabadda darteeda shacabka waxaan ula wadaagi lahaa horta nebiga ayaan jeclahay calayhi asalaatu wasalaam waxaan leeyahay ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo qiyaas wax u eg ma jiro quruxdii rasuulka qofkii inkiraa qarmuunka cadaabta gelayey qofkii caashaqa qabowga jannada qurquriyey maalinta kuleelka badanna kafaala qaade muxamed yaa rasuula allaahi salla calayka wasalama almowlaa muxamed anigoo ah abwaan maxamuud cabdiraxmaan kaadheeri munaasabadda ciidda iyo maanta iyo muqdisho waxaan leeyahay ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan ciid wanaagsan salaada marka laga soo baxay kadib meelo kala duwan oo muqdisho ka tirsan ayaa waxaa lagu gowracay xoolaha udciyada oo dadku ay sadaqaysanayeen iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna saxmad xooggan laga dareemayay suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee muqdisho oo dadku ay xoolo iibsanayeen taa oo qiimaha xoolaha lagu iibiya ka dhigta mid sarraysa dhinaca kale waxaa si aad ah looga ciiday gobolada dalka oo idil iyo meelaha ay maamulaan xarakada al-shabaab halkaas oo kumanaan dad ah ay isugu soo baxeen salaada maadaama ciidan ay ka duwan tahay ciidaha kale ee la isku khilaafi jiray seynab abuukar ciidulmubaarak kulli caam wa antu bikhayr v o a muqdisho waa tahay zaynab aad bay u mahadsan tahay magaalada hargeysa iyo guud ahaan somalilan waxaa maanta looga ciiday si wanaagsan iyadoo wariyaha v o a cabdixakiim shirwacna uu soo sheegayo in dadku ay wejiyadooda ka muuqatay reeran iyo farxad warbixinta arrintaasi ku saabsan ayuu hargeysa inooga soo diray
munaasabadda ciid aladxa oo tani ugu ballaadhan ee shucuubta muslimiinta ayaa guud ahaanba somalilan si weyn looga ciiday iyadoo gobollada iyo degmooyinka dalka si siman looga xusay islamarkaana ay dadweynuhu isugu soo baxeen goobaha barxadaha ee xaafadaha madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaay ayaa isagu dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa kala qayb galay tukashada salaada ciidda isagoo kula tukaday miski jaamaca weyn ee magaalada hadal kooban oo uu salaada kadib bulshada u jeediyey ayuu shacabka somalilan iyo guud ahaanba shucuubta muslimiinta ugu baaqay inay ilaashadaan midnimada iyo nabadgelyada ay haystaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay khayrkeeda ina siiyo waxaynu farxad inoo ah inaynu u dabaaldegno waxaa inoo farxada inaynu maanta ummaddeen iyo dadkeen iyo xusuusanno waxaa inoo farxada inaynu dadkeen iyo maanta dadkeen iyo dunida oo dhan ee islaamka ah inaynu nilaahno ciid wanaagsan waxaan leeyahay kulligeenba ciid wanaagsan ciid fiican ilaahay khayrkeeda hayna siiyo waxaan ina farayaa aan inagu mooqayaa dadka reer soomaaliya iyo dadka musulka meelay joognaba inaynu ilaalino midnimada wadajirka iyo nabadda ilaahay inagu manaystay waxaa sidoo kale bulshada somalilan ee ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka farxadda ciidda la wadaagay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan waxaanad suuqyada iyo barkulanka bulshada aad ka dheehan kartay isweydaarsiga hambalyada iyo qaybsashada farxadda munaasabadda ciid al adxaa cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim shirwac ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markanna kusoo dhawaada barnaamij aan ugu talagalnay dhegeystayaasha maalinta ciidda awadeed waxaana inoo soo diyaariyey ibraahim xasan daandurey
way egtahan ciyaaro away egtahan ciyaaro kuwada ciidna caafimaadsan kuwada ciidna caafimaadsan
suugaanta soomaalida ayaa lagu tiriyaa mid fac weyn inkastoo aan wax badan laga qorin taariikhda dhabta ee fanka soomaaliyeed ayaa haddana waxaa jira diiwaan taariikheed oo qoran oo hay-adihii soomaaliya ee fanka suugaanta iyo dhaqanka ka shaqayn jiray ay soo ururiyeen waxaase intaas oo dhan ka badan mar haddii dadka soomaalidu ay yihiin afmaal hadalna wax isugu gudbiyaan taariikhda fanka ee suugaanyahanada abwaaniinta iyo fanaaniinta intooda weli nool ay xasuustaan haddaba haddii aynu si kooban dib ugu eegno fankii hore ee soomaaliya waxaa jiray ilo iyo waxyaabo fankaasi sal u ahaa oo lagu cabiri jiray sida beeraha xeebaha iyo kalluumaysiga iyo dhulka miyiga ee xoolodhaqatada barnaamijkaanu lagu talagalay ciidda iyo in aanu si kooban ugu eegno fanka ayaa waxaa noogu martiya abwaaninta axmed saleebaan bide siciid maxamed xarawe iyo fanaaniin kale abwaanka axmed saleebaan bide waxa uu ka mid yahay abwaaniinta fanka soomaaliyeed waxauu hore u sameeyey riwaayado badan sida xishood iyo jacayl iyo heeso waana jilaa waxaana waraysigan kula yeeshay magaalada hargeysa waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye axmed saleebaan bide marka laga hadlayo fanka soomaalidu dee fanka soomaalidu weligiiba wuu jiray taariikh fogoo aynaan ka sheekayn karin weeye anigu sidaad sheeke ku haysto kun iyo afar boqol iyo afar iyo tobankii waddankeenna waxaa iman jiray jaynaha jermanka waxa ugu badnaa masaarida waxaa iman jiray dad badan oo yurubiyaanka iyo carabtaba leh waa fourtiin fourtiinkii markaa afaf badan oo ka mid ah ayaa afkeenna ku soo duulduula oo laga qabsaday midhmidh qarniyadaasaa la heesayay dee loo yeelo loo yeelo yeelo nayraani dhaweyn ma harabsado heesahan imanka yararku sida eh, sidii awrtii qudhub dhiman jirtay ay qodhom qodhom qodhom tahayaan eh, sida eh, etoobiyaanka isu lulayaan may ahayn sara joog baa lagu qaadi jiray oo hir waa la odhan jiray markii dambaa dhaanto loo rogay batarkuna gooni buu ahaa Eh, haddii ebedinkeed leeyahay hirimaheehana haybsan gooni bay ahayd Eh, saylicidani taariikh dheer bay ahayd Eh, marka fanka soomaalidu wakhtigu soo baxay taariikh go-aana oo mucayana anigu kuuma sheegi karo waxaan se ogahay ilaa dee intii dal- dalkiiyo dadku jireenba fankiiyo suugaantu way jireen waay een, xilligaa markuu fanku soo baxay soomaalidii noolayd sidee u arkaysa fanka waxay u arki jireen farax aqoon u korodha iyo farax ay bogtaan iyo qiiro wax iska celinah Eh, haddii eebedinkeed leeyahay oo iyo hidde iyo dhaqan guur iyo jacayl ku saabsan kaasoo ah taranta aadmiga Eh, intaaba iyo ila sii dheeraa adaba way eh, xataa dawada ayay ka hadli jireen dhirta wixii dawad ah dhirta wixii anfaaci ah eh, xoolaha galaashaadkooda maalka fardaha gamaanka waasay ka- waxaasoo dhan bay ka hadli jireen waay dadka qaar baa u arkayay fanku wakhtigaa inuu ceeb ahaabaa la yidhaahdaa arrintaas ma jirto maya markaasuu sharaf iyo magac ahaa oo hobel baa la odhan jiray ama qalanbaawi ninka reeraha ka heesa ya oo habeenkii ciyaargud baa la ciyaari jiray waxay yidhahdaan wakhtiyadaasoo kale dadku hablahoo kale markay fanka soo galaan ama ha heesayso guduuda carw oo kale magaceeda shams abukar waadiga sheegayo guduuday la baxday een, magool oo kale maandeeq oo kale waxaa laleeyahay soomaalidu inay inaani heestaa ceeb bay ahayd marka aragtidaasi maani ka mid ahayn aragtiyii soomaalidu u arkaysa marka maya ma magaalada mise miyiga miyiga dhaqankii aasaaskii ku bilaabmay ayaa iminka ka socda inan waliba way heestaa habeenkii cawayska ciyaargudka cawayska inan waliba wuu heestaa dadku wuxuu sameeyey heesaha hablaha qaar baa ka abwaansan oo ka murti badan ragga markaynu kasoo gudubno xilliyadaa hore xilliyadii dhexe fanka maxaa ku kordhay magaaligaa soo baxay oo balwadaa soo baxday dee dee cabdisaylici ninkii la odhan jiray iyo raggii laba aynay ahaa xaajigii een, haddii quruxdaada layga qarsho qadiisha balway qac baan odhan markaa fadhigaa lagu heesi jiray markaa fadhigaasi een, waxaa la odhan jiray raas baraas markii dambe ayaa loo rogay oo raas baraaski waxa weye ragguna meel buu fadhiisan jiray dumarkuna meel buu fadhiisan jiray wakhtiyadaas dee heesuhu soo baxeen sidaa midhaha aan kuu sheegayo oo kale een, ayaa lagu heesi jiray qur-aankuma sheeg wixii qurux leh qasray qurux soo baxdaa tahay qaniyay qurux soo baxdaa tahay ayay odhan jireen marka wixii kusoo kordhayd sheegi karta wakhtigaas wakhtigaa waxaa ku soo kordhay dee tii horena hirwo iyo dhaantay ahay ee iyahana haybsan tan dambana waxay noqotay balwo waa ninkan kule balwoy hoy balwoy waxaa ibaleyey baabuur balwoy balwoy hay balwoy waxa ibaley mooyaane balwoy balwoy hay balwoy waxa ibaley mooyaane
dabeedna kabacad baa timi Een, dabeedna qaraami baa yimi Ee, inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka aqiiqayaan ahay ayay ku gebi jireenoo inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka aqiiqayaan ahay nimankaana qaraami baa la odhan jiray iyagiyo kabacduna isku waqti bay ahaayeen dabeedna waxaa ka dambeeyey heeladii magaalada markaa waxaabay gashayba dee riwaayad bay gashay labaatankii sane lasoo dhaafay fanka soomaalidu horukac iyo dib u dhac iyo maa ku yimi labaatankii sannadood ee u dambeeyey labaatankaa sannadood fanbadii horeba ma socon dee riwaadaa la samayn jiray riwaadaha dadku waxbuu ka faa'iidi jiray labaatankaa sannadood ee imminka aynu joogno wax u kordhay anigu garan maayo wax ka dhacay mooyaane dee wixii la qaban jiray ee dadka horumarkiisa ahaa oo dhan baan jirin imminka dee weli riwaad nabadda ah haddaanu dhigno dee waaba la dhigi karaa laakiin meel lagu dhigaaban jirinba
heesahan la casriyeeyey iyo dhalinyarta faca iminka jooga masalada fanka waxbay kusoo kordhiyeen wallaahi eh, waxaa laga yaabaa dee dad maxubadoodii qaba weeyo dhalinyaraha inay eh, maaragtay sida hindida boqol boqol ku heesaan waa wax dhici kara dee kuna matalaan sida filmaanta hindiga marka la furmo boqolka hablood ku soo yaacayaan ya iyo labada nin ee matalaya Eh, ama eh, inay eh, waa dee kolley noloshoodii iyo wakhtigoodii iyay la siman yihiin waxse u baahan yihiin dadku inuu kala socdaado laakiin yararku way ku faraxsan yihiinoo dee waa wakhtigooda ma ogtahay waxay qabtaanna ma hayaan weliba waxaa lagaga meermeerayaa iminka tahriibta hawshaa xun ee tahriibta ah ayaa kolley dee lagaga meermeeraya ma ogtahay dhallinyaradu way bateen ilaa intii laga soo noqday qaxuntiyaashii way bateen wax kay qabtaanna ma jiraan fanka way wada jecel yihiinba annagu waxaanu u qabnay inay jiri doonto wakhti inanta soo qorata warqad ay wasaaradda u soo qorato ama shirkad eh, fanaanado gooniya u soo qorato ay tidhaan waxaan ahay qof heesi kara wax jili kara sida adduunyada ay ablication soo qorato imtixaan laga qaado waxna la tuso waxna la baro shaqadana loo qaato ayaa dhici karta laakiin iminka dee kunbaa sheeganaya yar
fanka ayaa heerar kala duwan soo maray tan iyo markii uu bilowday waxaana u suurto gashay intii yareed ee bilowday in aysan ka harin iyagoo si fiican boorka uga jafay abwaan siciid maxamed xarowo waxa uu ka mid yahay ragga fanka kaalinta wax ku oolkaa ka soo qaatay wuxuuna ka warramayaa waxaa ku jeeda ama ku dhaliyey fanka dhallinyaronimadiisii iyo halkii uu jooga markaasi saaxiibow horta aniga waxa igu dhaliyey horta fanaanin iga horreysay baan maqlay heesahoodii iyo majaasiladoodii fanaaniintaas waktigaas ahaa sadariyo kontonkii ilaa jaalikuuriya sideed iyo kontonkii bilowgiisu aniga meelahaasu ahaa dadkii heesi jiray markaas waxaan ka xasuustaa cabdullaahi rabshe iyo maxamed axmed iyo dad caynkaasa intaas u heesaysa iyo in kaloo camalkii hees heesaysa iyo waxaas baa jiray Eh, dhalinyaro la yidhaahay sheeg sheegin ayaguna waa jireen yacni fan saas sabar u leh oo talyaaniga u joogay ma jirin waxa gabdhuhu ma gabdho badan ma jirin daraysh iyo wax saas yaa jiray Eh, looma ogolayn fanaaniinta gabdhaha looma ogolayn heesaha iyo waxaas iyo oo waxaa loo yiqiinay dadka kan maaragtay Eh, aan wanaagsanayn baa loo yiqiinay qofkii fanba lagu arko xataa ragga waxaa loo yiqiina qabriga cabiyo wax aynkaasa ya kolley annaga rabitaan baa noo geeyey waa iska wadnay waa iska wadnay xoogaa wuu soo koray kooxihiibaa waxay noqdeen shaad iyo muqdisho iyo shaad iyo hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo marka dhalinyaradii riwaayadaha intaan qaadno oo annagoo dhalinyaro aan meel inta geyna waxaan dhihi jirnay bakar markasta shita annaguna waa idin hees heesaynaa lacagna cidii rabtaa ha qaadato jeedaan ha qaadato xag marka bal iiga sheekay wakhtigaasi artisticood raadiyo muqdishow iyo raadiyo hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo sidaa isugu xorreedeen waa meesha halgan baa lagu jiray dadku xorriyaddan bay iska ahaayeen leegadii baa la ahaa xisbiye kalaa la kala ahaa meesha leegada iyo waxbaa haddii ad ku leeyahay waa laga heeseesi jiray waa meelahan annagu aan kusoo kabxanay bay ka mid ahayd dad dadka halgamaanba waa iska halgami jiray waa la heesi jiray sidaas bahal waa soo koray baan ku waa soo koray dhaqdhaqaaqii iyo gabanimo doonkii baa soo koray gabdho badan baa soo galay dhalinyaro badan baa soo gashay marka siduu xoog u lahaayo fankii uu u fiicnaa oo heesihii gabanimo doonkii iyo laqaadi heesihii cararaarkii iyo la qaadi jiray heesi ay maandeed iyo magiciisii waxaasee la qaadi jiray ga-aankii baan soo gaarnay ga-aankii wuxuu noqday asaga dhanba fen iska socduu noqday meel walba fanaaneen baa laga sameeyey xooga dalka iyo raadiyo hargeysa iyo siyaasakii oo la furay baa laskii keenay heegan baa aasaasantay ifti baa aasaasantay lakuurayahay waxaa aas aas yacni xusuus baa aasaasantay onkad baa aasaasantay horseed baa aasaasantay efanku sidaas uu kusoo koray sidaas uu ahaa waa gartay waxaa marka jiri jiray eh, dhalinyaro cusub oo idinku soo biiri jirtay eh, barnaamijkii heesaha hirgale maxaa iiga sheegi karaysaa dhalinyaradaas gadaniyo badan aa kusoo baxday barnaamijka heesaa hergalay oo waxaa ka mid ahaa xasan aadan baa ka mid ahaa cabdi xasan digaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa eh, cabdiqaadir xasan baa ku jiraysa magacyada kulligood macaan haye
Eh, ka waran eh, dhalinyarada hadda soo baxday oo fanaaniinta ah oo faraha badan leh see u aragtaa fankooda dhalinyarada hadda dhalinyarada hadda dhalinyaro kale u tegayaan hadda meel hadda golaha oo maaragtay hadda aan anigu aan ogahay oo laisugu imtixaan looga qaadaan ma jiro laakiin dhalinyaro dhalinyaro kale u tegayaan kuwa hadda qoladan banaanka joogta oo hadda halka orgaas ka haysata iyo iyaga say waa isku dhex jiraan dad fiican baa ku jira qaar madi codkooda lagu lamaaninayo organkaa ku jira marka sheekadaasi waa sheeko kale waayo
magaaladu cayn aynbacay weeyo la wada cararsida ciyaalkiyo magaaladu cayn aynbacay weeyo la wada cararsida ciyaalkiyo
khadiijo fode waxay ka mid tahay fanaaniinta codkeeda la jecel yahay waxayna ka mid ahayd fanaaniinta hoballada waabiri ee ku soo baxay barnaamijkii heesaa hirgalay waxayna nagala qaybgelaysaa barnaamijkan ciidda ciid mubaarak khadiijo fode yaa salaamaysaa ciidda farxadda le waxaan salaamayaa horta muslimka meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon salaamayaa asxaabtayda oo dhan iyo fanaaniinta ku kala firirsan adduunka oballadii waa beri waa gartay xilligii fankaaga maxaa iiga sheegi karaysaa waxaan kaaga sheegi karaa berigaas waxay ahayd fanaaniinta annaga waxaan ahayn waxaa lagu soo geli jiray imtixaan qofka in lasoo imtixaamo oo inuu heesi karo iyo inuu codkiisa wanaagsan yahay barnaamijkii heesaha hirgalay aan ku soo baxay heesaha hirgalayna waxay ahayd marka hore horta imtixaan baa laga qaadaa qofka markii codkiisa la ogaaday inuu teembada raaci karo inuu yacni qof heesi kara yahay sidaasaa lagu qaadan jiray berigaas adiga laftaada ah, daandureeyo waad la socotaa waxaad ka mid ahayd guddigii sare ee barnaamijkaas heesaha hirgalay imtixaanka looga qaadi jiray dadkii ku jiray aad ka mid ahayd adigaba waa gartay hadda ee fan ayaa jira oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay wadaan see u aragtaa fankaasi dhalinyarada maxaase kula tali lahayd fankaas dhalinyarada waxaan u arkaa horta inay fan soo baxo waa loo baahan yahay kolba jiilaa soo baxa ma ogtahay marba jiil jiilba jiil baa ka horreeyey laakiin inay raacaan yacni qaabkii fanka oo uu ahaan jiray hadda inkastoo la kala daadsan yahay haddana way dadaalayaan bal waa in- in la garab galo oo lasoo saaro way fiican tahay waxaan kula talin lahaa inay yacni dadaalaan waaba da- int- inay dadaalaan oo iyo barnaamijyadii siday u dhigi lahaayeen oo qalab badan ay ku heli lahaayeen sideeniyoo kale way fiicnaan lahayd laakiin se waktigan hadda ee lama heli karo kolleyba khadiijo fode heese badan ayaad qaadaa oo dadku jecel yihiin heestee ayaad isleedahay ciidda waa habboonaan lahayd in dhegeystayaasha ay dhagaha ku cugtaan
wallahi waa runta heesay way badan yihiin laakiin waxna waa heese kabana waxna waa heese muusiga waxna anaa kabanka ku garaacday barkin ka waran yaa barkin haa baroormiyaa wax ii qaban waa heeskii aan ka bilaabay waa la waa la saari karaa hurdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa boga iyo calooshe beerkaan u seexdaa barbarrada ma qabanayo waka haba baran lahaaya ha u bixin lahaaya iminkoon bestay ah baroon miyaa balool miyaa waxay qabaan jacayl xanuun badan waay jacayl xanuun badan waa jacayl dhaba buu ahaa waxaana sameeyey allaha u naxariista maxamed cali kaariye
cabdinuur daljir waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii fanaaniinta ee kooxda durdur wuxuuna ka warramayaa sida u arko fanka maanta hal abuuro doora shacabka soomaaliyeed kuwa hadda soo koraya ee soo shacab baxaya ee hadda soo dhow iyagana masraxa ku soo wajahan waxaan u sheegayaa inay ku dadaalaan inta aliifta soomaaliyeed laga dhowro waxyaabaha khaladka ku jira markaa sidaa leeyahay turxan bixin ama isasixin waxay ku imaan kartaa fanaaniintii hore annaga naga waaweyneed waanu joognay daandure aadba si aad ogtahay markuu qofka mu'alifka ama sangu markuu riwaayad sameeyo riwaayadda inta lo- si wanaagsan loo habeeyo loo qurux badnaysiiyo ayaa heesta lasoo saaraa laakiin hadda ta'liiftan cusub ee dhallinyarada jiilka cusub ee wax samaynaysa aad baan u taabacsana way fiican yihiin laakiin hees baan hadda kuu samayn haddaad qaadaysaa daandure taa iyada ah aad bay u culus tahay waa ku arkaa abayo soo fiiri iyo dee suugaanta suugaan jaban afkeena ha laga daaya suugaan qaali baanu leenahay aad iyo aad u sarraysa suugaanta yaa mid jaban laga dhigin taa iyadana waxaan tala ahaan usoo jeedinaa hal abuurada cusub ee hadda doonaya masrax inay kusoo biiraan ta'liifteenna waa inay wax qurux badan noqotaa allamaanka ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanka ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale
si aan horeba idinkugu ballan qaaday barnaamijka waxaa igu martiya fanaaniin dhowra aan ku horeeyo xamda cabdi kinaal xamdi queen ciid wanaagsan xamdi queen ciid mubaarig ciid mubaarig walaal ibraahim daadurey waa ku salaamay dhammaan asxaabta waxaan leenahay fanaaniinta iyaguna ciid mubaarak marka yaad salaamaysaa walaal horta kow wadaan ku salaamayaa ciid mubaarig baan ku leeyahay ibraahim daadurey bahda v o a dhammaantood aad baan u salaamayaa ciid mubaarig waxaan salaamayaa shacbi weynaha soomaaliyeed meel kastay joogto fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaara u salaamayaa fanaaniinta xidigaha geeska oon leeyahay ciid mubaarak oo horeeya gudoomiyaha xasan dhuxul laabsaalax heese badan ayaad qaadaa qalbi daadka caashaqa dacallada ka soo galay ayaan waayey dabar iyo hee
darbi laba xejo adag
oo caashaq waxaan ogeyn iyada oo subag la mariyo oo maracad loo dhiga ma wuxuu gaaray dabar iyo derbi
daadurayo haayo marka la xejin waayo caashaqi uu kaa badbato yacni bi- ayaan waaye dabar iyo derbi lagu xejo adag yacni wuu iga awood batay baan leeyahay Ah, waa- waa ku jiitay aada iyo aad haye heestaasi xoogaa eh, annagoo dhegeystayaasha ee maqashiin doonaa ee bayd maiga maqashiin kartaa okay daanduray waan ku maqashin karaa Hay- albidaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka adiga ka rabaa ayaan ayaan ayaan ayan waay dabariyo dabariyo darbi lagu xejo agaa
inkastuu dareenkii uu dubaaqaygu kaafaqayay inkastoon isiridii inaan dala wadagnaa albidaadka caashaqu dacallada ka soo galayay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka adiga ka rabaa ayaan ayaan ayaan ayaan waaye dabariyo dabariyo darbi lagu cesho adaa
ka rog oo labasaar waxaan haatan u gudbayaa fanaanadda deeqa bilan oo ku nool minnesota mubaarak deeqa haa ciid wanaagsan daanduray een, waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ciidan ciideeda bashbashi barwaaqan u rajeynaya khaasatan waxaan gooni u salaamayaa taageerayaasheeda aad ku jecelahay bahda v o a-ga siiba adiga Waa ku- een, wada- daandure waa ku salaan annagana eh, ma jiraan wax heesoo cusub aad soo saartay sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka oo aan ciidda uga qayb galayno haa heeso badanaa soo saaray laakiin heesta idiin doorayo waxay tahay heesta la yidhaha jacaylkeena aan aad u jeclahay jacaylkeenna bal xoogaa ma noo qaadi kartaa hal ha- hal beyd
wiil garadle baad tahay garyaqaan kartilaho sama lagu gardaadsho geesinimole baad tahay gola jogtigaada iyo gacantaada furaan iyo gaagaag abis sheegtada gurigeenna oo iyo xamaraynu dayne gebliya shiriibkayla tuma gelbiskii arooskeenna iyo mageena hoyo haye xamaraynu dayne gebliya iyo shiribkayla tumo ereyadayaa iskale abwan carlos
Thank you.
dalmaryar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta minnesota waxaana weliba uu ciidda noo hayaa hees cusub soo dhowow ee dalmaryare ciid waarig
ciid wanaagsan daadure aad baan ku salaamayaa ciid wanaagsan haye ee yaad salaamaysaa ciidan aan ku jiro ee aad dhammaan ee ummadaha islaamka ay u ciidayaan dhammaan ummadda islaamka ah dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan inta diinta islaamka aan wada wadaagno waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan gooni u salaamayaa waalidkay walaaladay ilmahayga waxaan si gooni u salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan abwaaniinta soomaaliyeed muusishanada inta fanka ku abtirsata waxaan si gooni u salaamayaa daadurey adiga oo wareysanay wararkay alaha v o eda cabdiraxmaan yabrow caashacuud iyo dhammaan ummaddan aan wada salaamayaa oo u shaqeysa v o a waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda saaxiibadayda khaaska ah fanaaniintayda oon reer minneapolis la joogno odan cabdiraxmaan odageeda iskalaaji aalson waa gartay ee, heese badan ayaa qaadaa dalmar marka heesteed noo soo qaban lahayd ah, aan ku wada ciidinaya annaga iyo dhegeystayaasha waxaan kusoo qabanayaa eh, hees la yidhaahdo dholdhoole caashaqa dhunkashana ay deeqsi yah yah dholdhoole caashaqa dhunkashana ay deeqsi waxaan u malaynayaa waa caashaq dhaba oo maxaan ku idhaahdaa isla da-aya aad iyo aad aad iyo aad heestaa waxaa sameeyey eh, maxamed welcome oo jooga boosaaso
intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka aan ugu talagalay ciidda aan uga hadlaynay fanka soomaalida ee maanta iyo fankii hore intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
waa tahay heesaasi waxay gunaanadu ahayd barnaamijkii uu inoo diyaariyey ibraahim daandurey ee dhinaca ciidda dhegeystayaashaan ugu talagalnay ciid wanaagsan mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay idaacadda v o a ayaad naga dhegeysanaysaan markana baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis ayaa booqasho ku jooga maraykanka wuxuuna ugu baaqay kongareeska iyo dadweynaha maraykanka inay dhinac iska dhigaan khilaafaadka islamarkaasina la cusboonaysiiyo dhaqanka ku salaysan iskaashiga iyo walaaltinimada bob francis ayaa noqonaya baadarigii ugu horreeyey ee khudbad ka jeediya kongareeska hortiisa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan mahadsanid jamaal khudbadda bob francis ayaa si toosa looga daawanayay telefishinada dalkani maraykanka waxaanay socotay muddo saacad ku dhow waxaa sidoo kale shaashado waaweyn la dhigay bannaanka xarunta kongareska maraykanka ee magaaladani washington oo si weyn maanta loo ilaalinayay boobka ayaa khudbaddiisa ku sheegay in loo baahan yahay in loo naxariisto dadka baahan waxaana uu xusay in shaqada sharci dejiyayaashu ay tahay in dadka la daryeelo A political society endures when it seeks as a vocation to satisfy shaqada siyaasadda bulshadu waxay socotaa oo ay noqotaa mid sii jirta marka ay hawsheedu noqoto mid ka shaqaysa inay xubnaha bulshadaasi kobcaan gaar ahaan kuwa baahan iyo kuwa halista ku jira fadhigan kongareska ayaa waxaa ka soo xaadiray xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga u matala golaha kongareska ee maraykanka waxaana soo xaadiray madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha xukuumadda madaxweyne obama iyo weliba khudbaddan oo loo soo agaasimay qaabka inta badan loo agaasimo khudbadaha madaxweynaha marka ay ee sanadaha ah ee uga hadlo xaaladda qaranka baadariga ayaa ka hadlay soo galootiga waxaana uu ugu baaqay dadka qaaradda ameerika in aanay ka cabsoonin waxa uu xusay in dadka ku nool qaaradaha ameerika tawaqooyi iyo weliba latin america inaanay ahayn dad ka cabsooda amaba ay ku cusub tahay inay arkaan dad muhaajiriina sababtoo ah sida uu sheegay bob francis awowyaashood ayaa muhaajiriin ahaa isagoo boobku tilmaamay inuu aabihii muhaajir ahaa oo kasoo tegay dalkiisa
in recent centuries millions of people came to this land to pursue their dream of building a future in freedom.
qarniyadii dhowaa dhulkan waxaa yimid malaayiin dad ah oo doonaya nolol cusub This continent haddaannu nahay dadka qaaradan ku nool kama baqayno muhaajiriinta sababtoo ah inta badan xilliyada ka ka mid annaga xilli xilliyada ka mid ah waxaanu ahayn muhaajiriin baadariga ayaa khudbadiisa ku sheegay in dunida maanta ay la daalaadhacayso xaaladda qaxootiga oo ah tii ugu weyneyd tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee dunida bob francis ayaa si toosa uga hadlay halista ka iman karta sinaan la-aanta aan loo sinayn dhaqaalaha adduunka waxaa kale oo khudbadiisa kaga hadlay isbeddelka cimilada adduunka maamulka fatikaanka ayaa hore u taageeray heshiiska uu maamulka madaxweyne obama la saxeixday iiraan aragtida boobka ee arrimahan ayaa ah kuwo u dhow aragtida xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne obama
waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayey booqashada baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis oo booqasho ku jooga maraykanka islaamar ahaantaasina hadal u jeediyey xubnaha labada aqal ee dalka maraykanka idaacadda v o a ayaa naga dhegaysanayseen dhegeystayaal mar kasta waxaan idin leenahay ciid wanaagsan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ciid mubaarak ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ismaaciil geedi xareed guddoomiye ku-xigeenkii isbaaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n ayaa xalaytu waxa uu ku geeriyooday magaalada baris madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo ka tacsiideeyey dhimashada marxuumkaasi ayaa waxa uu ka hadlay aqoontii ay isu lahaayeen isagoo u warramay waryaheena ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta khudbaddii ciidda ku soo qaatay marxuunka wuxuu ahaa marxuunku nin oday bimacna alkelima oday la odhan karo waxa aan wada shaqaynay labaatan sano ku dhowaad weligayo kelimad xun ismaanaan odhan xormo iyo qadarin baan isku lahayn labadeennu kabacdii waddooyinkaygu hadday kala weecdeen haddana wanaag iyo walaalnimo un baan isku haynay wuxuu ahaa nin waddanka aada u jecel oo u lex jeclo badan buu ahaa nin mar walba dhabarka taliya buu ahaa nin kolkay ragga mucaaradka uu isagu ku dhex jiray uu ay firgadaan ninka joojin jiray buu ahaa ninka dowladda iyo xukuumadda iyo kolka aan doodayno raggaasi seeflabuudka oo dhan war fariista odhanaya dalka iyaa ka horeeya wax walba meel baa dee nagu soo furantay baan leenahay oo ilaahay baan baryaynaa inuu noo buuxiyo isaga unbaa karaya hadalkaygii yacnii inaad aan faatixada u marno baan idin weydiisanaynaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaadhsiinta cali xasan bahdoon ayaa isaguna nooga warramay dareenkiisa maanta waa maalin qaali ah oo ummadda mid kordhan ay wadcedayso waxaan horta u ducaynaynaa intii naga hooyatay ama dhimatay oo maanta ugu horeeyo walaalkeen ismaaciil geedi xareed oo mas-uul weyn ka ah dalka jabuuti oo nabadeeda iyo amnigeeda halbolo ka soo ahaa waxaa kaloo aan dee raacinaya munaasabadaas wixii geerudeed inay dee ilaa u naxariisto intuu ka tegana ilaah samaremaynu siiyo isaga ay ku kara naga tegayba intaas inaan samrimaanaado rabadaan muse v o a jibuuti
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale